waxaa dalka tuunisiya ee magaaladiisa caasimada ee tuunis uga qaybgalaya ciyaaraha golofka ee caruurta da-da shan iyo tobanka sano ka yar saddex caruura oo wada dhalatay oo walaalo ah soomaaliyana matalaya ilmahan oo kale ah sihaam oo toban sano jir ah sihaam cabdirashiid salmac cabdirashiid oo koo iyo toban sano jir ah iyo maxamed cabdirashiid oo saddex iyo toban jir ah ayaa waxaa tababaro u noqday aabahood cabdirashiid ibraahim xuseen oo ku tababaray dalkan maraykanka haddaba aabo cabdirashiid ibraahim xuseen oo jooga magaalada los angeles ee dalkan maraykanka ayaa iigu waramay khadka telefoonka walaale aad baad umahadsan tahay fursadda qaaliga ee maanta aad aada isiisay si aan mataqaanaa fikradeena ama waxqabadkeena aan ugu soo gudbin ummadda soomaaliya meel kasta ay joogaan fikradan waxaa igu dheliyey ama aan jeclaysay horta waxaan ahaa nin orodyahan ah orodada maaratonka iyo half marathon maxaan kuraashanay tobanka tobanka kun kilometr iyo tobanka kun mile iyo waxaan ordi jiray isheeg shan shanta kun kun iyo shanta boqol ayaan ordaya waagaan inta joogay california tababarkayga markuu wanaagsanaa labadii kun waxaan jeclaa inaan aado wadanka australia waa ciyaarihii sydney nasiib daro waxay qabatay sponsor la-aan ayaa noqday sidii aawadeeda ayaa mataqaanaa ciyaarihii aan ka qayb geli waayay sydney saa darteeda waxay qabsaday xoogaa mataqaanaa niyad jab bas markaasaa waxaan idhi bal insha allah kheer kheyraa imaanaya waa iska sug ciyaarihii aan ka tegey aan tababaraa noqda oo ciyaaraha inaan caawiyo kuleejadaan dhigan maalintaasaan go-aan ku gaaray insha allah in hadii hadduu ilaahay siiyo mataqaanaa niyaddeeda in laga yaabo inay ayaga ii sameeyaan dan waxaan arkay ciyaarahan golfka ee nin madowga ciyaaraya maxaa lahaha tiger wood isagoo oo laleeyahay wuu qaaday markaan fiiriye waxaan arkay ninkan madowga oo intaasoo caddaana u sacbinaya oo qaa waxaan war ciyaartan maxay tahay bal maad ka waraadis markaas librarigan tagay buugagtaan soo qaatay akrintiiaan bilaabay inaan barto waa garta waa waan jeclaaday ciyaartii sidii aan ku bilaabay inaa ciyaartii aan barto insha allah alxamdulilah tababaraa noqday wiilkeen ugu horreeya imaadeen maxamed go-aanaan ku gaaray inaa caruurteeda aan baro sidaasaan ku bilaabay ciyaartii maxamedna wuxuu bilaabay markuu shan sano uu jiray ilaa waagaa ilaa iyo hadda ciyaartaasaasaan u wadnaayo waa gartay labadaada gabdhood ee salma iyo sihaam sidaasoo kaleeto ayay wiilkaaga curadka ee dabcan maxamed ay ula ciyaarayaan marka ilmahaagii oo dhan ayaad waktigooda u hubaysa inaad barto ciyaartan golofka soomaaliya bal ayay waktigan matalayaan tunisia ayay kaga qaybgalayaan ciyaarta wadamada carabta caruurtooda shan iyo tobanka sano ka yar bal waxaad iga warantaa sida ay halkaasi ku tageen iyo cidda kula soo xiriirtay inay soomaaliya matalaan ciyaarta markaan cabaar aan waday caruurtiina ay soo yaro weynaadeen waxaan ku ciyaarayna halkan magaalada tan aan ku noolnahay los angeles ciyaaraha ka tirsan halkan los angeles aan ku ciyaarayna tiimam aan u ciyaarayna ayaa waxaa soo baxay labadii sano soo dhaafay xulka waxay u ciyaarayeen long beach california all starska ayaa loo soo xuray saddexdoodaba waxaan aadayna east coast saddex sano ayaan aadna new york aan koobka aan soo qaadnay laba tiim baynu ahayn markaan cayaarteena aan mataqaanaa da-dooda iyo mataqaanaa groupka ay la ciyaarayaan ay wanaagsanaatay ayaan maalin maalmaha ka mid ah waxaan arkay ciyaarahan ee wadanka isu taga cimaaraadka dubai oo laleeyahay ciyaaryahanada meeshay isugu tegeen ee goolfka runtii ma aanan ogeyn in wadamada carabta inay ka jirto ciyaartan hesaa u xiiso badan meesha inay jirto dan isla markii waxaan tele combuterka google aan sameeyey waxaa arkaba in ay jiraan ciyaaro wadamada carabta ah ku midoobay ilaa iyo toddobaatan iyo afartii ay wadeen dan markaasaan ururkii carbeed ayaan wacay waxaan ihi warniman yahow ciyaartan aan jecelnahay waxaan nahay mataqaana dad soomaaliya ku nool meeshan niyadeenuna waxay tahay inaan wadankeena aan u ciyaarno maalin maalmaha ka mid ah caruurna waxaan haynaa wixii shan iyo toban ka yar maxaa laga yaabaa adigu muday nagu qaadatay inaan hore iyo gadaal warqado isu durno markii dambe waxay idhaahdeen bal qoraal noo keena mataqaana ee dawladdiina hadda meeshiina dawlad ma jirin oo kale guurkii ee mataqaana dawladdii hore dawladdan ayaa jirtay waa u sheegnay waxaan irnay dawladdii xilligan kala guur waayo xukradorashaa jirto de maxaan sameynadi isla markii waxaan ugu martiqaadeen mid kaloo jirta qaahira oo ka dhacaysay sanadkaan soo dhaafayna taa waan ka gaari weyn waktigiiyaa noo saamixi waay markaasa waxay idhahdeen bas sanadka dambe kasoo qayb gala maadaama aad tihiin wadan carbeed oo soomaalina ka mid tahay wadamada carab waa idin soo dhaweyneynaa waayo dawladda ma la socodsiisay marka hadda maadaamay dawlad imaaday wasaarad ay jirto isboortska qaabilsan wallaahi waa lala xiriiray mataqaanaa ururkan ciyaaraha golfka ee soomaaliya ayaa afhayeenkeena ayaa la hadlay anna waxaan la xari la xiriiray sheek safiirkeena ee soomaaliya axmed maraykanka cawad ayaan ayaan la xiriiray isagana wallahi meel waliba de dhiirigelin waxaanan ahayn mataqaana iyo farxad ya aanan ahayn kalama kulmin waa na saacideyd laakiin muddadii ayaa inoo saamixi weyday inay dawladda ay kasoo qayb galaan waktiga cayaarta timid iyo waktiga invitationka aananla iyo ayaa isu imaan waaya dawladda u saamixi weyda inay yimaadaan waa garta hadda ciyaarahan si rasmiya goormay u bilaabanayaan soomaaliyana yay la ciyaarayaan soomaaliya waxay la ciyaarayaan adiga toban wadan oo kale waa kow iyo toban wadan saad la socotid ciyaarahani waxaa badanaa la ciyaara wadamada ugu dhaqaalaha badan farxadda weyn maanta waxay u tahay shacabka soomaaliya meel kasta ay joogaan in maanta soomaaliya caruurteeda ay la ciyaarayaan markii ugu horreysa taariikhda ciyaartan golfka sida wadanka kuwait iyo baxrayn iyo qatar iyo sacuudi arabiya iyo cimaaraadka iyo masar iyo tunis isheeg wadamadii ugu dhaqaalaha badnaa inaan maanta aan ag taagana calankeena uu meesha uu ka taagaya markii ugu horreysa ee mataqaanaa si aanan filanaynin loo soo dhaweeyey tiimka aeroboortka ilaa iyo maxaa ku irahdaa hotelka ilaa golf course meel waliba ay la taagan yihiin shacabka ummadda isheeke tunisiyaanka ay ku farxeen waayo ma aysan filanayn in soomaaliya oo cayaartan golfka inay kasoo qeybgeli karaan waa mid aad iyo aad niyad weyna noo gelisa waan ku faraxsanaa wakti dhow ay bilaaban hadduu ilaa yiraa waayo toban saacay naga horeeyaan waa waa berigaa u dhow markaan insha cabdirashiid ibraahim xuseen ayuu kaasi ahaa oo ah aaba saddex ciyaala dhala oo ilmihiisa goolofta ay soomaaliya ku matalayaan dalka tunisia